إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta ay tahay rabadaan afar iyo tobankii waxa weeyaan rabadaan kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddon taariikhda islaamka ta kalena waxa weeyaan labiyo tobankii bishii waxa weeyaan toddobaad labada kun iyo afar iyo tobanka waxaan insha allahu tacaala bilaabi doonaa risaaladan sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam ee au qoray cabdulcaziis ibnu cabdillaahi ibnu lbaaz raximahu llah marka turjuma qasiira haddii aan ka horreysiiyo sheekha cabdulcaziis ibnu cabdillaahi ibnu lbaaz ibnu cabdiraxmaan ibnu moxamed waxau ku dhashay magaalada riyaad waxa weeyaan dilxija kun iyo saddex boqol iyo soddonkii waxaanu ahaa waxa weeyaan nin indhaqaba waktigii ugu horreysa uu bilaabay waxbarashada waxaana ku dhacay xanuun indhaha kaga dhacay kun iyo saddex boqol iyo lix iyo afartankii waa lix iyo toban sannadood kadib indhihii markaa way daciifeen waxaana keensatay markii dambe inuu indhabeelo inuu indhabeelo waxaanu xifdiyey waxa weeyaan qur-aanka isagoo yar waxaanu waxa weeyaan kulliyadda galay kun iyo saddex boqol iyo kontonkii labaatan sannadood kadib isagoo labaatan jira waxa weeyaan culumta sharcigaana culimo badan buu kala kulmay uu ka mid yahay maxamed ibnu cabdilatiif iyo sheekh sacad ibnu xamdi ibnu alcatiiq iyo xamdi ibnu lfaris iyo culimo kale maxamed ibnu ibraahim ibnu cabdilatiif ala sheikh waxaanu ilaa toban sannadood ayaa waxa weeyaan u laazime ama wax ka baranayey ilaa waxa weeyaan kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo afartankii ilaa kun iyo saddex boqol iyo toddobiyo kontonkii markaas ayaa loo soo bandhigay inuu qaadi noqdo manaasib badan baanu qabtay manaasibtuu qabtay waxaa ka mid a jaamica alislaamiya fi madiinati almunawara inuu noqday waxa weeyaan maxamed ibnu ibraahim ee waxa weeye naa-ibkiisa markuu maxamed ibnu ibraahim ala sheekh dhintay raximahullah waxa uu noqday waxa weeyaan ra-iiskii waxaa kaloo uu qabtay waxa weeyaan hay-atu kibaar alculamaa iyo manaasib kale waxa weeyaan oo acdaa u ka ah ama cudwi u ka ahaa waxaanu dhintay kun iyo afar boqol iyo labaatankii ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariista maalin khamiisa waxa weeyaan toddobiyo labaatankii waxa weeyaan bishii koowaad kun iyo afar boqol iyo labaatankii waxaanu ku dhintay cimri gaadhaya sagaashan iyo waxa weeyaan laba meelahaas ayuu ku dhintay sagaashan sannadood cimri gaadhaya ayuu ku dhintay kun iyo saddex boqol iyo soddonkii ilaa kun iyo waxa weeyaan afar boqol iyo labaatankii waa sagaashan sannadood wey marka ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistay waxa weeyaan kutub fara badan iyo rasaa'il buu leeyahay faa'iido badan ay ka mid tahay risaaladan uu ku tilmaamayo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam siduu salaada u tukaday rasaa'ilka waxa weeyaan kulli ay risaaladani ku jirto ee laydiin dooray waa rasaa'il aada u wanaagsan oo qayima sidii kuwii kol hore laydin dhigay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala ana khayr iyo abaalmarin ha ka siiya sheekha waxa weeyaan idiin soo diyaariye ama waxa weeyaan waktigiisa ku bixiye inuu diyaariyo uu isku keeno rasaa'ilkan ama uu dooro iyadoo intiqaageygu waxa weeyaan ama doorashadeedu ay qaadanayso muddo dheer haddii aan iska bilaabo marka kitaabka waxau ihi qaala alimaam الشيخ عبد العزيز بن الباز رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي با مهضل waxdahu kelidii wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyana calaa cabdi addoonkiisa ahaato iyo wa rasuulihi rasuulkiisa nebiyina maxamedin nebigeenna maxamed ah ha ahaato wa aalihi eelkiisa ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisana ahaato amaa bacdu intaa kadib fa haadihi tani kalimaatun kelimaad weey waxa uu tilmaamayaa waa dee kitaabka risaalada qoran buu tilmaamayaa muujazatun lasoo gaabiyey fii bayaani sifati salaati nebiyi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed siduu u tukan jiray salaadeeda tilmaanteeda loo soo gaabiyey aratu waxaan doonay taqdiimaha inaan usoo horumariyo ilaa kulli muslimin ruux kastaoo muslima iyo wa muslimatin liyejtahida si au ugu dadaalo kullu man yadalicu calayha qof kastoo daalacdaa fi taasi bihi nebi maxamed inuu ku daydo sala allahu calayhi wasalam fii dalik liqowlihi odhaahda uu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama daraaddii salluu u tukada kamaa ra'aytumuunii sidaad ii aragteen u salli anuu u tukanaya rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa werinaya bismi illaahi raxmaan raxiim shay kasta oo la bilaabayo bisinka alla ayaa lagu bilaabaa waxaanu waxa weeyaan ficilka u qadarayni noqonaya waxaad bilaabayso waxa weeyaan qiraa'ada kitaabkan aan bilaabaya ama taaliifka kitaabkan ama cuntada cunitaankeega sharaabka cabitaankiisa fuulitaanka baabuurka allahuma salli calaa maxamed dhiska guriga waxa weeyaan iyo wixii kale aada samaynayso ficil khaasa ayuu noqonayaa waxa weeyaan caam iyo khaas midkii loo qadaraya markay nuxaadu leeyihiin ficil khaasuu noqonaya oo ku khaasa waxa weeyaan bilowga shaygan la bilaabaayo u gaara oo shaygan aad bilaabaysunba u qadaran haddaad wax akrinayso ood bismillaahi tiraa qiraaa u qadaran haddaad wax cunayso cunitaan baa u qadaran haddaad wax cabayso cabitaan baa u qadaran haddii aad wax qorayso qoraal baa u qadaran haddii waxa weeyaan aada soconayso socod baa waxa weeyaan ilaahay magaciisaan ku soconaya hadaad shay fuulayso magaca ilaahay baan ku fuulayaa saas bay noqonaysa alxamdu lilaahi waxdahu ilaahay subxaanahu watacaala baa ammaan iskale ammaanta ilaahay subxaanahu watacaala la ammaanayaana waa ammaan waxa weeyaan amaha ka horeysa waxa weeyaan nimco ilaahay subxaanahu watacaala au kuu gala inaad ku ammaanto ama waxa weeyaan ha noqoto waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala weyniintiisa ficil ka warramaya waxa weeyaan ammaan dhammaanteed isaga ayaa iskale waxdahu kelidii waa master fii mawdici alxaal meel xaalay laga xaalaynayo ayuu taagan yahay ama yaallaa waxa weyan ilaahay subxaanahu watacaala kelidii baa iskale wasalaato ammaan iyo wasalaamu nabadgelyana calaa cabdi addoonkiisa ha ahaato warasuuli ammaan baa la yidhi naxariisna waa la idhaahdaa sala nebiga sala allahu calayhi wasalam haddii la idhaahdo salaada ilaahay waxa weeyaan xaggiisa ka ahaata waa naxariis haddii la idhaahdo waa naxariis khaasa haddii la idhaahdo waxa weeyaan waa ammaana dee way kala duwan yihiin oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma salawaad iyo waxaa la isku cadfa naxariista waxaana kutusaysa inay kala gaar yihiin haddii ay waxa weyan mid yihiin la iskuma cadfeen oo dee wax faa'iido ay keenaysaa ma jirto cadafkuna inta badan inkastoo inay ahayn qaacida mudarida fi kulli waxa weyan mara waxa weyan wuxuu keenaa taqayur ama kala duwanaansho marka abu caaliya sida imaamu lbukhaari siduu saxiixiisa kusoo saaraayo asalaatu min allahi hanaauhu calayhi ayuu leeyahay ibnu lqayimna kitaabkiisa jalaa lafham fi salaati wasalaam calaa khayr alanaam shan iyo toban weji in ka badan ayuu ugu gargaarayaa inay waxa weeya salaadu tahay ammaan wa salaamu nabadgelyana ha ahaato calaa cabdi addoonkiisa wa cabdun lianlaa yucbad wa rasuulihi rasuulkiisa ha ahaato lianlaa yukadab si aan loo beenin nebiyinaa nebigeenna maxamed maxamedin sala allahu alayh waaalihi wasaxbihi naba waxay ka timid waxa weeyaan naba-a oo waa loo warramaya ama naba oo bimacnaa calaaya haddii la idhaahdo waa sarrayna dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam martabadiisu waa sarraysay haddii la yidhaahdo waa mid loo warramayna dee waa nacam waa mid loo warramay oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa looga warramay wa aalihi eelkiisa ha ahaato aalka iyo saxaabada marka la wada sheego aalku wuxuu ku dhacaa qaraabatuhu sala allahu calayh wasalam nebi maxamed dhawihiisu ku dhacaa haddii la-aan la wada sheeginna aalku wuxuu ku dhacaa qaraabadiisa mu'miniinta iyo atbaacdiisa iyo atbaacdiisa oo aalka afar qowl baa ku jira waxa weeyaan culimada waxa weeyaan qaar waxay yidhahdeen aalku waa atbaacdiisa qaarna waxay yidhahdeen aalku waxa weeyaan waa waxa weeyaan qaraabadiisa mu'miniinta qolyana waxay yidhahdeen mayne waxa weeyaan aaluhu waxa weyan waa saxaabadiisa qolyana waxay yidhahdeen aaluhu waxa weeyaan xaaskiisa ama haweenkiisa markaa laakiin sawaabku wuxuu yahay aalku inay waxa weeyaan yihiin dadka qaraabada rasuulka u ah sala allahu alayh wasalam haddii aan la sheeginna atbaacdiisuna way soo gelaysaa rasuulka sala allahu alayh wasalam wa saxbi asxaabtiisa saxaabo waxaa la idhaha qof kastoo nebi maxamed la kulmay isagoo rumaysan waxa weeyaan kuna dhintay iimaankaasi walow haba soo gasho waa tacriifka waxa weeyaan alisaaba fi tamyiizi saxaaba uu ku sheegayo xaafid ibnu xajar alcasqalaani raximahullah waa qof kasta oo nebi maxamed arkay oo ku dhintay iimaanka walow riddaba ha soo gasho walow riddaba ha soo gasho sa saxaabada qaar waxa weeyaan aan in badan rasuulka laazimin waxa weeyaan ay u waxa weeyaan ridoobeen mar waktiga uu dhintay rasuulku dabadii kadibna ay islaamnimada ugu soo noqdeen marka cid kale saaxiib looguma tilmaamo qof aan mulaasamo badan ama in badan aan la joogin waxa weya lama idhaahda waa saaxiibkii nebi maxamed laakiin sala allahu alayh wasalam ninka la kulmay la kulankani waxa soo gelaya qofkii indhaha la aan nebi maxamed arkay waxa weya la kulmay dee waa saxaabi manu arag haddii la yidhahdo laakiin wuu arkay cid kastoo nebi maxamed aragta isagoo waxa weeyaan rumaysan nebinimo u rumaysan kuna dhinta dee dadkii indhahalaabaa meesha ka baxaya marka waa cid kastoo la kulantay amaa bacdu intaa kadib fa haadihi tani kalimaatun waa weedho muujazatun la gaabiyey fi bayaani sifati salaati nabiy sala allahu alayh wasalam nebi maxamed waxa weeyaan salaadiisa tilmaanteeda waxa weeyaan lagu caddaynaayo arato aan doonay taqdiimahaa inaan usoo hormariyo ilaa kulli muslimin ruux kastoo muslima iyagoo muslimatin liyajtahida si ay ugu dadaalo kullu man yadalicu calayha qof kasta oo waxa weeyaan eegaa fi taasi bihi inuu ku daydo sala allahu calayh wasalam fi dalik liqowli odhaahda uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam salluu u tukada kamaa ra'aytumuuni sidaad i aragteen usalli anoo u tukanaya marka cidda lagugu qiyaasayaa ama qofka lagu qiyaasayaa waxa weeya waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siduu u tukaday ee ilaahay u amray ayaa qof kasta oo muslima laga rabaa mana noqonayso waxa weyan qofku inuu iska tukado u yidhahda waan tukanayaa un nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay salaada markuu kusoo waajibiyey habeennimadii salaadii subax nebigu ma tukan sala allahu calayh wasalam duhurkii buu soo degay waxa weeyaan malakul jibriil calayhi salaam salaadii duhur buu tukiyey weliba awel buu ka tukiyey casarkii buu tukiyey awel buu ka tukiyey maqrib buu tukiyey cishaayi buu tukiyey subax buu tukiyey awel buu ka wada tukiyey maalintii labaad buu soo degay duhurka xilliga ugu dambaysa casarka xilliga ugu dambaysa waxa weeyaan maqribka xilliga ugu dambaysa cishaayiga xilliga ugu dambaysa subaxa xilliga ugu dambaysa ayuu tukiyey wuxuu ku yidhi markaa alwaqtu maa bayna haadayni alwaqtayn waqtiga salaada lagaa rabaa waa labadaa xilli xilliga udhaxaysa siduu u tukanaya markaa malag baa baray innagana isaga ayaa ina baray oo ilaahay subxaanahu watacaala inoogu soo dhiibay markaa siduu u tukaday ay saxaabadu ka soo rareen ridwaanullaahi calayhim ayaa qofka muslimkaa looga rara looga rabaa waxa weeyaan inuu u tukado waxaana keensanaysaa waxa weeyaan taas baa iimaanka u xoog badan qadiyada labaad waxa weeyaan iyada ayaana u tusmo badan nebi maxamed in la raacayo waxa weeyaan nebi maxamed in lagu dayanayo ayaana ku sugan taas baana cibaadada u dhammaystiran oo nebi maxamed siduu ilaahay u caabuday si ka dhammaystiran oo la keeni karaa ma jirto oo loo caabudi karaa markaa salaada siduu u tukaday ayuunbaa loo tukanayaa siduu u tukaday unbaa loo tukanayaa waxa weeyaan qaala shaykh wuxuu yidhi yusbiqu lwuduu'a weysada ayuu waxa weeyaan ku xeel dheeraanaya wahuwan yatawada' waa inuu u weysaysto kamaa amarahu allahu ilaahay siduu amray camalan isagoo ku camal falaaya ama ku dhaqmaaya biqowlihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alliya nebi maxamed rumeeyow idaa qumtum ila salaati salaada markaad u kacaysaan faqsiluu maydha wujuuhakum wejigiinna iyo wa eydiyakum gacmihiinna ilalmaraafiqi ilaa xusullada lagala gaadho wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxiinna iyo wa arjulakum lugihiinna waxa weeyaan maydha ilalkacbeyni ilaa kuraamaha waxa weeyaan lagala gaadho ama canqawyada waxa weeyaan waa labadaa lafood ee taagana hareeraha wey sida riwaayada imaamu muslim ku sugan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu maydhi jiray waxa weeyaan ilaa halkaas waxa weeyaan labadaa lafood ee kooneyaasha ka taagan inta yare ugu sarraysa markuu soo gaadhsiiyo ayuu ku joojin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam laa tuqbalu la aqbali maayo salaatun salaad bikayri dahuurin weyse la-aan ama biyo la-aan la aqbali maayo labada dahuur mid ka mid a haddii aanu qofkii qabin ama caro ha ahaato ama waxa weeyaan ha ahaato waxa weeyaan biye waxa weeyaan salaadiisu waa ka kac wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam liladii asaaa salaatahu nebi maxamed oo dhaahduu ku yidhi waxa weeye ninkii salaadiisa xumeeyey idaa qumta ila asalaati salaada markaad u kacdo fa asbiq ilwuduu'a weysada waxa weeyaan ku xeel dheerow oo bimacnaa xubnaha lagu saaray ee waajibka lagaaga dhigay dhammaystir rasuulku sala allahu calayhi wasalam weysada waxaa ka sugnaatay inuu halhar mar weysaystay taas baana waajiba laba laba inuu weysaystay saddex saddex inuu weysaystay intaba way soo aroortay qofku markuu weysaysanayo koowaad gacmihiisa ayuu maydhayaa haddii waxa weeyaan habeenkii u tahay hurda habeenkii hurday se culimada qaar ku qaydeen waxa weeyaan gacmihiisa waa inuu saddex jeer dibadda ku maydhaa oo aanu weelka dhex gelin kadibna uu biyihii darsadaa fuqahaa u shaaficiya waxay idhaahdaan waxa weeye waxaa la niyoonaya in la qaadanayo biyaha laakiin taasi waxaan filaya daliil ma laha tusaayo in la niyoonayo in la qaadanayo biyihi haddii aanay sidaa ahayn waxay odhanayaan waxa weeyaan waxay noqonayaan biyi mustacmal waliajli dalika ayaad arkaysaa dadkeena inta badan miyadoo kale ay kusii hadha imike wayse hadduu wadaad kuu dhiibood u biyeyso waysadaa wuxuu ku odhanaya farta ha gelinin farta ha gelinin waxaa ka dhigantay biyaani mustacmal bay noqonayaan haddaad farta geliso marka waysada waa inaad afka qabataa oo ama xagga dambe aad qabataa biyi ugu shubtaa sidaa ugu dhiibtaa laakiin haddaad afka farta ka geliso od u dhiibto biyahaasi mustacmal bay noqonayaan waa inaad markaa biyaha u daadiya haddana far kale hadday ku dhacdo biyi la daadiya waa mustacmal aan dhammaanayn marka ilaahayna subxaana wa tacaala inaguma addoonsan inaan waxa weeyaan samayno laakiin biyi waa lagu weysaysanayaa qofkii markuu weysaysanayo uu labada cukur maydho kadib waxa weeyaan sandaarsi uu samaynaya hal mar buu qaadanayaa waxa weeyaan kor buu fiif u odhanaya kor buu jiidayaa biyaha waxa weeyaan markuu kor u jiido inna waxa weeyaan afku ku qaadaya fiif buu iska odhanaya gacanta bidix buu fiif ku odhanaya intan kalena uu ku luqluqanaya uu tufaya mar labaad buu qaadaya waxa weeyaan kor buu jiidayaa waxa weye weliba uu ku xeel dheeraanaya rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yihi waxa weeyaan luqluqo oo sandaarso oo ku xeel dheerow sandaarsiga ilaa inaad sooman tahay mooyaane inaad sooman tahay mooyaane ku xeel dheerow buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaamu albukhaari oo warinayo markaa luqluqashada markuu dhammeeyo saddex jeer ama hal mar welibana waa waajib fuqahada shaaficiyada ama madhabka shaaficiyada dhulkeena lagaga dhaqmo ama daahirkaa waxay idhahdaan waajib ma aha waxa weyan haddaad doonto waad iskaga tegaysaa wejigii ayay ku jirtaa maydhiga wejigun baanay raacaysaa waajib ma ay yidhaahdeen laakiin waa waajib waxaana waajib ka dhigaya awalan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisa marna kama tegin thaaniyan wuu amray oo amar buu ku bixiyey in la luqluqdo lana sandaarsado markaad sandaarsigaa dhammayso waxa weeye wejigaa la maydhaya ama foolka af soomaaliya waxay idhahdaan waxaan idhaahnaa fool dhaq soo maa foolka la dhaqaya la sheegaya waa wejiga wejina waxaa la idhaahdaa waa halkaa timaha madaxooga ilaa iyo halkaa garhka dhegtaa ilaa dhegtaa wey gacanta markaad biyaha sidaa u saarto waa inaad koonayaasha sidaa ugu dhammaystirtaa laakiin haddii ay noqoto inaad waxa weeyaan yar dhinacan ka soo kacdo ama dhinaca sare ka soo kacdo wejigii waxa weeyaan maad wada maydhin weji waxaa la idhaa waa halkaa ilaa dhegta halkaa ilaa halkaas baa la idhaa wejiga markaad maydho gacanta midig baad maydhaysaa haddana gacanta midig ayaad maydhaysaa ilaa halkaa haddaad saddex saddex maydhaysa saddex baad maydhi haddaad marmar maydhaysana hal mar baad maydhi ta kalena hal mar baad maydhi madaxa markaad masaxayso waxay noqonaysaa biyo intaad soo qaadato inaad biyaha kasii dayso waxa weeyaan gacmahaaga oo aanad biyihii ku hayn sidaa intaad uga foorariso waxaa ku hadha ayaad halkaas saaraysaa haddii waxa weeyaan qofka madaxiisu uu qaawan yahay waxa weeyaan halkaasuu saarayaa horuu usoo yaro dhaqaajinayaa riwaayaad kala duwan daraaddeed markuu hore usoo dhaqaajiya dib buu celinayaa kadibna halkaasuu kusoo celinayaa nebi maxamed baana calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday bimuqadami ra'si fooda ayaad in yar hore usoo dhaqaajinaysaa culimadu saasay ku jamciyeen fooda hore intaad usoo yaro dhaqaajisaa dib u celinaysaa dib markaad u celisana waad soo celinaysaa kadib qoyaanka gacmahaaga ku hadhay ayaad ku masaxaysaa dhagaha dhagahana markaad fartaa geliso eed intaa gudaha saa ugu wareejiso suulkaagaad dhabarka kaga wareejinaysa suulkaagaasi waa inuu dhegtaada dhabarkeyga taa u maraa markaad farta sidaa ugu wareejiso gudaheega dhegta guradiisana waa inuu sidaa u maraa markaad sidaa u dhammayso waxaad bilaabaysaa inaad lugta maydho faryarada bidixad faryarada aad kasoo bilowdo midig kadibna markaad dhammayso laba meelood baa la iska ilaalinaya labadabana rasuulku sala allahu alayh wasalam naar buu waxa weeyaan u goodiyey qofka aan ilaalin meeli waa rays magaadhada ama halkaa godanta wey may rays magaadhada ciribtu rays magaadhada maaha waa halkaa waxa weeyaan godane lugta ku taalla ee udhaxaysa cidhibta iyo suulka lugta inta udhaxaysa ee sidaa u godan baa la yidhaha rays magaadho taasi waa u goodiyey waxa weeyaan kadalika waxaa kaluu goodiyey waxa weeyaan halkaa kuraamaha hoostooda haddii waxa weeyaan qallayl aad kaga tagto labadaba markaa waa inaad iska ilaalisaa oo aad si fiican u maydhaa markaad maydho inaga ilaa halkaasaa la maydhaa lugta laakiin ilaa halkaasubaa la maydhaya kuraanta yar guradeeda ama kuraanta in yarunbaa kor loo dhaafinaya intaasaa la maydhaya haddii uu qofku dee masaxaayo oo sharaabaada u xidhan yahay hadduu negi yahay habeen iyo maalin buu masaxaya waa shan salaadood shan salaadood ayuu ku tukanaya ma markan awgashadaa laga bilaabayaa mise marka ugu horreysay waysa ka jabto waxaa laga bilaabayaa sida saxiixa marka ugu horreysay waysadu ka jabto waysada uu ku gashaday ee sharaabadada uu ku gashaday ama khufeynka ku gashaday marka ay jabtaa laga bilaabaya faa'iidadeeduna waxa weeyaan haddii laga bilaabo markanaad gashatay haddaad salaad cishaayi ku tukatay waxa weeyaan salaad subaxna aad ku tukato waxa weeyaan salaada casar bay ku dhamaanaysaa waxay ku dhamaanaysaa salaada waxa weeyaan casar haddii laakiin la idhaahdo xilliga ay bilaabmayso xilliga waxa weeyaan waysada ay ugu horeysa kaa jabto waxaa laga yaabaa inay waxa weeyaan wakti dheer kuu gaadho shan salaadood ay kuu gaadho laakiin waktigu kaaga bataynti salaadii ba adu ka baxaysaa marka aad ku gashatay ama haddaad iminka gashato wayse qabna aad ku gashato adduhur ku tukato casar aad ku tukato maqrib aad ku tukato cishaa aad ku tukato subax oo keliya ku hadhaya haddii la idhaa markaad waysada waxa weeyaan wayse qaadataed gashatay baa laga bilaabaya haddii la idhahdo laakiin marka ugu horreysa kaa jabtaa laga bilaabayaa cishaa'igaa kadib bay salaadii subax baad marka weysaysatay soo maad gashatay salaadaa subax baa laga soo bilaabaya subax duhur casar waxa weyan maqrib cishaay intaasay noqonayso markaa waysada waxa weeyaan saas baa loo weysaysanayaa nebigana sala allahu alayhi wasalam waxa weeyaan waysada markii hore awal alislaamka waa la weysaysan jiray laakiin rasuulku markii dambe sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi laa wudu'a ilaa min xadathin xadath qof qaba mooyaane qof kaloo weysa ay saaran tahay ma jirta buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa waysada waxaa laga rabaa un qofkay waysadu ka jabto waxa weeye yusbiqu waxa uu ku xeel dheeraanaya ama uu wada gaadhsiinaya alwudu'a weysaysiga wow an yatawada'a inuu weysaysto weeyaan inuu u weysaysto kamaa amarahu allahu ilaahay siduu u amray camalan isagoo ku dhaqmaaya biqowlihi odhaahda ilaahay uu yidhi subxaanahu isaga ayaa ceeblaawa watacaala oo sarreeyay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya nebi maxamed rumeeyow idaa qumtum marka aad kacdaan ila salaati salaada markaad u kacdaan faqsiluu maydha wujuuhakum wejigiinna iyo weydiyakum gacmihiinna ila almaraafiqi ilaa xusullada wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxiinna iyo wa arjulakum lugihiinna ila alkacbayni ilaa kuraamaha waqowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam laa tuqbalu salaatun salaad la aqbali maayo bigayri dahuurin wayselaan waqowlihi sala allahu calayhi wasalam liladii asaaa salaatahu salaadiisa kii xumeeye uu ku yidhi idaa qumta markaad u kacda ila salaati salaada fasbiqi lwuduu'a waysada ku xeel dheerow ayuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa asbiqi lwuduu'a waysada ku xeel dheerow ayaa uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam mid idinka idinka midii ma jiro weysaysanaya oo ku xeel dheeraada weysada kadibna yidhaahda waxaan markhaati kacaya alla xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla kelidii mooyaane xaalo uu keli yahay wax lala wadaajiyaana ma jiro waxaanan qirayaa nebi maxamed inuu addoonkiisii yahay rasuulkiisiina yahay albaabada jannada ee sideedda ayaa loo furaa waxaanu ka galaa tuu doono imaamu muslim baa warinaya kadalika ducada kale allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaahiriin ayaa waxa weeyaan iyadna ka mid a marka qofku waxa weeyaan marka waxa weeyaan weysaysto ee sidaa u dhameeyo waxa uu gelaya waxa weyan waa salaadii salaadana waxa ka horeya waa qibladii qibladiibuu markaa sheikhu ku xiji siiyey qibladiibuu ku xiji siiyey yatawajahu lmusalli waxa uu jeesanayaa ila alqiblati qiblada wahiya alkacbatu kacbada weeyaan aynamaa kaana meel alle meeshuu yahay bijamiici badanihi jirhkiisa oo dhan qaasidan isagoo u qayshaartay ama u jeeda biqalbihi maankiisa ficlo salaati salaada inuu sameeyo allatii taasoo yuriiduha uu doonaayo oo min fariidatin waajiba aw naafilatin sunno ah walaa yandiqu ku hadli maayo bilisaanihi carabkiisa biniyati niyo kaga hadli maayo lianna nudqa bilisaani carabka oo lagaga hadlaa gayru mashruucin mid la sharciyeeye ma aha likowni nebiyi sala allahu calayhi wasalame ahaanta nebi maxamed ou yahay lam yandiq mid oon ku hadlin biniyati niyada kumau hadlin walaa asxaabahu asxaabtiisuna kumay hadlin ridwaanullaahi calayhim wayajcalu lahu wuxuu yeelayaa sudratan sudra ayuu yeelayaa astur yusallii ilayha uu tukado in kaana imaaman imaam haddii uu yahay oo munfaridan qof gaara uu yahay waistiqbaalu lqiblati qiblada in loo jeestaa shardun shardi bay u tahay fi salaati salaada shardi af soomaaliga waa dhaabad wey shardun fi salaati waxay ii dhaabada idhaan soomaalidu ama waxaan dhaabad ka dhiganaya waxaan shardi ka dhiganaya wey waxay ii dhaabada hadduu idhaa qofka soomaali waxaa ujeedaa waa shardi fi salaati ilaa fi masaa'ilin ilaa fi masaa'ila masaa'il mooyaan mustahnaatun oo lasoo reebay waxa weeyaan macluumatun oo la yaqaano muwadaxatun taasoo lagu caddeeyey ama muwadaxatun lagu caddeeyey fii kutubi ahli lcilmi kutubta ahlulcilmiga marka masaa'ilka uu tilmaamayaana waxa weyan waa qofkii markuu safar yahay waxa weyan salaaduu tukanayaana ay sunno tahay salaadaa sunnadaa waxa weeyaan dhinaca uu doono ayaa waxa weeyaan u tukanayaa dhinaca u jeeda ayuu u tukanaya marka ugu horeysa ayaa hadday suuragal u tahay oo u jeesanaya qiblada kadibna dhinacu iskaga socdo iskaga tukanaya hadduu wax fuushan yahayna dhinacu u socdo haddii uu lugeynayna dhinacu u socdo isagoo socda ayuu u tukanayaa isagoo iska socdana waa uu inshaaraya sujuudda iyo rukuucda labadaba kadalik waxa weeyaan haddii uu qofkii shay ka baxsanaayo matalan kayn buu dhex joogay dab baa qabsaday dabkiibuu ka cararayaa hadduu joogsado dabkanaa soo gaadhayo haddii uu waxa weeyaan cararana waa fogaan waa ka baxsan karaya kadalik salaada waktigeeguna waa ka baxaya iswejiguu u jeedo ayuunbuu u tukanayaa markuu qiblada marka hore qaabilo hadduu qaabili kari waayana waxa weeyaan wuu iska xidhanayaa kadibna isagoo cararayo qiraa'adii akrinaya kadalika waxa weeyaan u dhamaystiraya hadduu dugaag eryanayaa lamida cadow hadduu eryanayaa lamida kadalika waxa weeyaan hadduu dagaal ku jiraa lamida oo aanay u suuragal ahayn inuu qiblada qaabilo qaala almusanifu wuxuu yihi yatawajahu lmusalli qofka tukanaya waxa weeyaan waxa uu jeesanayaa ila alqiblati weeye alkacbatu inamaa kaana bijamiici badanihi qaasidan biqalbi qalbigiisa isagoo ula jeeda waxa weeyaan ama ka goostay ficla salaati salaada inuu sameeyo allatii taasoo yuriiduha uu doonaayo min fariidatin waajiba aw naafilatin sunna ah walaa yandiqu ku hadli maayo bilisaanihi carabkiisa biniyati niyad oo odhan maayo usalli fardi duhri arbaca ragcaatin addaa'an lilahi tacaala allahu akbar odhan maayo dadka waxa weeyaan kolley fuqahada shaaficiyada mutaakhiriintooda ayaa kutubtooda ku qoray oo yidhi waxa weeyaan waxa weeyaan in lagu hadlaana waa sunne bimacnaa way fiican tahay bay ujeedaan laakiin waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam samaynin oo diin looga jeeda fiicnideedu wax asal iyo asaas toona lamaha marka ibnulqayim wuxuu soo raraa kitaabka iqaasat lahfaanka nin masaajid ku xidhay salaad casar kadibna wuxuu yidhi usalli fardi alcasri arbaca ragcaatin adaa'an lilahi tacaala allahu akbar daa daalka dhibicdala ayuu akriyey waana dhib kadibna nin ag joogay oo salaadaa u ku ag xidhay baa ka booday markaasaa wuxuu yihi nacam waa dhib buu yidhi ilaahay baad ku dhibtoo dadka muuminiintaad ku dhibtoo malaa'igtaad ku dhibtuu yidhi afar ragcadood oon ilaahay ku dhibayaan galay buu yidhi saasuu u xidhay isaguma garanaayo markaa kumuu tanabuhin ama kumuu baraarugin lafdigan uu leeyahay inay dhib tahay kadibna ninkai agtiisa joogay ba waxa weya intuu salaadii ka baxay buu yidhi ha waa dhib ilaahay baad ku dhibaysaa dadka muuminiintaad ku dhibaysaa malaa'igtana waad ku dhibaysaa markaa qofku markuu salaada gelaayo allahu akbar unbuu odhanaya allahu akbar unbuu odhanaya markaa niyada waxba waxa weeyaan kulli asal ma laha soonkana waxa weeye niya usoo rari jireen ama in la niyoodo la idhaa nawaytu sooma niyo qadan qad aday fardi shahri ramadaan hadihi sana lilahi tacaala maxaa sooman soon alloo ku xidhay may odhan jireen lafdigaas bay odhan jireen dadkeenu markaa niyada iyagoo doonaya inay ku adkeeyaan laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lafdiga uu ku dhawaaqay oo cibaado u xidhay xaji baa la hayaa uu ku dhawaaqay laakiin in alla inta kale qofku qalbigunbuu ku qabanayaa ama maanka niyadiisu ka goosanayaa kadibna allahu akbar unbuu odhanaya wax kaloo ka horeeyana ma jiro rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi taxriimuhaa atakbiiru taxliiluhaa atasliim salaada waxa xaaraantinimeeya waa inaad allahu akbar tidhaa haddaad usalli usalli usallida maanta o dhan hayso ma xidhme salaadii allahu akbar markaad tidhaa unbaad salaadii gashay waxaad kaga baxdaana waa assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah markaad tidhaahdo ayaa waxa weyan ay xalaal kuu noqonaysaa inaad hadasho iyo inaad wax cunto iyo inaad kacdo intaba ama inaad meesha ka tagto marka niyadaasi ma jirto asalkuna waxa weeyaan qofku waa inuu qalbiga uun ku qabto niyadana waxaa loo adeegsadaa cibaadaadka inay kala saarto barhba barhka kale ka saarto iyo in waxa weeyaan looga jeeda ikhlaas wainama alacmaalu binniyaati wainama likulli imriin maa nawa xadiisu cumar ibn alkhadaab waxa weeya niyada waxa weya waa ikhlaas waxaa kaloo looga jeedaa waa tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacdin waxa weeyaan barhba barhka kale inay ka socdo salaad duhur haddaad gelaysa niyadaad ku qabanaysa casar haddaad gelaysa niyadaad ku qabanaysa haddaad sunno casar gelaysa niyadaad ku qabanaysaa sunno duhur haddaad gelaysana niyadaad ku qabanaysaa loomana baahna inaad tidhaahdo sunnihii ka horreeya duhurkaan tukanaya iyo sunnihii ka dambeeya duhurkaan tukanaya toona wayajcal wuxuu yeelayaa waxa weeyaan lahu sudratan sudra ayuu yeelayaa yusalli ilayha uu tukada in kaana imaaman haddii uu yahay ou munfaridan qof gaara uu yahay wa mustaqbilan waxa weeyaan waistiqbaalu lqiblati qiblada in la qaabilaana shardun fi salaati ayay u tahay ilaa fi masaa'ila masaa'il mooyaan mustahnaatin lasoo reebay macluumatin muwadaxatin muwadaxatin lagu cadeeyey fii kutubi ahli lcilmi kutubta ahlulcilmiga marka waxa weeyaan qiblada qofka arkayaana inuu jidhkiisa qaabiliya waajib bay ku tahay kaan arkayna jihadaa waajiba innaga waxa weeyaan waxa weeyaan bariga ama cadadka soo baxaya cadadka dhaca dhexdoodaasaan u jeesanayna inay dhinacan marto inay dhinacan marto caynulqibla ma arkayno caynulqibla ma arkayno ibn alcuthaymiin buluuq lmaraamka sharxiisa wuxuu ku leeyahay dadka qaar ba waxa weyan masaajidada intay u yaro maleeyaan inay dhinac ka yaro marta qibladii mar haddii aanay arkayn ayaa waxa weyan dib ay u dunyaan taasina waa khalad buu leeyahy waayo waxa weyan waxaa laynagu adoonsaday mar haddii aynaan shayga arkaynin intaan karayno un inan u jeesano waxaynaan karayna ilaahay inaguma adoonsan marka jihaada ayaa loo jeesanayaa qofkuna jihaada inuu ku dadaalo weeyaan jihaada inuu ku dadaalo haddii uu qof waxa weeyaan indhalo yahayna waa inuu qof indhaa qaba yidhaahdaa jihaadii waxa weeyaan qibladu xaday xaggay iga xigtaa haddii uu qof indha qaba yahay oo dhulkii soo galayna masaajidadu dhinacay u jeedaan dhulka ka dhisana waa inuu eegtaa taas baa waxa weeyaan ka kaafiyeysa kacbada qofka joogaana dee dhinacuu doonu kaga soo jeesanaya hadduu xaggaa ka joogo saasunbuu soo jeesa xaggaa hadduu ka joogana saasuu jeesa xaggan hadduu ka joogana saasuu jeesa xaggeenana saasuu jeesa afarta jihaaba dee waa lagaga tukadaa saaad ku aragteen waxa weeyaan duubitaanada laga sameeyo ibnu xaafid ibnu xajar alcasqalaani baana leh waxa weeyaan salaada koonayaasheeda oo dhan in lagaga soo xidho waxa weeyaan ijmaac baa ku dhacay ijmaac ayaa ku dhacay sudrada markaa uu samaysanayo qofku waxa weeyaan rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi midkiin markuu kaco isagoo tukanayo waxa weeyaan fa inahu yasturuhu ida kana bayna yadayhi mithlu mukhirati raxli waxa weeyaan kooraha lagu fuulo faraska ama geela xaggiisa dambe wa xusul waxa weeyaan saddex loo qaybiye labadii waa intaa in leeg inuu dhulka ka joogo wey shay jeeg baa kugu filan ama falaas inaad hortaada dhigto jeeg ama falaas baa kugu filan haddii aanad hayna haddii uu qofku waxa weeyaan ul haystana usuu taagaya haddii uu waran haystana waran ku dhidbaya rasuulku sala allahu alayh wasalam saasuu samayn jiray sudrada culimada qaar waxay yidhahdeen waa sunne waxa weeyaan qaarna waxay yidhahdeen waa waajib ibnulbaas raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahy waa sunna mu-akada walaysad waajiba laakiin imaamu shawkani waxa weeyaan nayl lawdaarka iyo waxa weeyaan waxa uu ku leeyahay waa waajib kadalika waxaa kaloo waajibiyey cabdalla alfawzan kitaabkiisa buluuqulmaraamka uu ku sharaxayo culimo kalena callaamatlalbanina sifatu salaati nebiga waxa uu ku tegaya inay waajib tahay marka waxa weeyaan qofku waa inuu ku dadaalo aasin baanu noqonaya haddii uu ka tago waxa weeyaan sudradaasi aanu awoodi karaayo inuu sudro samaysto meelahaan sudrada la samaysan karayn waxa weeyaan iyada dee waxa weyan waxba dembi kuma laha sida matalan masaajidka kacbada oo kale ama waxa weyan masaajidka rasuulka istixaam badan baa jira waxa weyan shayga waxa weeyaan dadkiibaa saa isku dhaafaya markaa iyada lama samaysanayuu leeyahay sheekh ibn lbaz raximahullah waayo way adag tahay waxa weyan marka waxay ka dhacaysaa talkiisu sifati salaati nebiya albani waxa uu ku leeyahay istiqbaalu lqibla waxaa ka dhacaysaa ninkii dagaalamayey salaatulkhoof tukanayey dagaal adagna dagaalamayey qofkii ka caajisay ee keri waayey sidii qofkii bukay ama qof waxa weyan dooni ku jira ama qofka baabuur ku jira ama qofka diyaarad ku jira marka uu ka baqdo waktigu inuu ka baxo baxo ee waxa weeyaan waa uu tukanayaa kadalika waxa weeyaan qofka sunno tukanaya ama widri tukanaya ee waxa weyan shay a wato ku dul tukanayo ama xoolahaado ama waxa weyan shayadan dee imika la wato ee casriga ahaado sida baabuurta iyo diyaaradiyo wixii lamida waxa weyan guradooda ayuu ku tukanayaa waana ka dhacaysaa qiblada haddii waxa weeyaan daruura ay hadheeyaan jihooyinka oo dhan qofkiina uu dham-o waxa weeyaan jihaday ahaydna uu garan waayo cid uu weydiiyana uu waayo wuu ku dadaalayaa dhinacay ahayd dhinacaasaan uu tukanayaa dhinacaasaan u tukanaya qaala almusanif qaala almusanifu raximah llah yukabiru wuxuu xidhanayaa takbiirata alixraami takbiirat lixraam buu xidhanayaa qaa'ilan isagoo leh allahu akbar naadiran eegaya bibasarihi waxa weeyaan indhihiisa ilaa maxalli sujuudihi meesha uu ku sujuudayo isagoo eegaya yarfacu kor u qaadaya yadey gacmihiisa cinda takbiiri markuu takbiiranayo waxa weeyaan kor u qaadaya ilaa xadwi makibeey garbihiisa meel la siman oo ilaa xiyaali udunay dhegihiisa la siman yadacu wuxuu dhigayaa yaday gacmihiisa calaa sadri calaa sadrihi lyumna waxa weeyaan laabtiisa waxa weeyaan midig buu dhigayaa yad yadacu yaday gacmihiisa wuxuu dhigayaa calaa sadrihi laabtiisa ayuu dhigayaa alyumna midigta calaa kafi lyusra kafkiisa waxa weeyaan bidix lithubuuti dalika can inabiy sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed bay ka sugnaaday saas buu odhanaya halkaas buu saa u qabsanayaa marka waxa weeyaan haddii saa la idhaa si shaaficiyadu idhaahdaan inu gacanta xaggaa ka saaro waxa weeyaan asal waxay u noqonaysaa dadka isag jooga inaanu qofna qof qaban xusulkaaga xagganna qofka xaggankaa xiga qaban maayo kanna qofka xaggankaa xiga qaban maayo saas buu noqonaya waxa weeyaan qofkii kalena xusulkiisii dhinaca kale u tegaya xusulkii qofkana halkaasu tegaya iyo inaad sidaa tidhaahdo oo waxa weeyaan halkaa rusqiga iyo saacidka iyo halkaa intaba rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxa weeyaan inuu qabtay ayaa ka sugnaatay culimada qaarna waxay yidhahdeen gacantoo saa loo wada dhigo oon halkaa la qaban laakiin sidaa loo wada dhigo ayay sax ku noqonaysaa bay idhahdeen saddexdiiba ay ku sugnaanayaan rusqigu waa halkaas saacidkuna waa halkan waxa weye waxaan ujeedaa rusqigu waa halkan saacidkuna waa halkan wey marka halkaa inuu qabto iyo inuu sidaa idhaa intiiba wada qabto waxa weeyaan sax bay u noqonaysaa allahu akbar markuu leeyahayna gacmaha saasoo odhanaya dadka qaar waxa weeyaan intay allahu akbar idhahdaan ayaa saa idhaan allahu akbar halkaasu ka odhanaya allahu akbar buu odhanaya laakiin gacmaaga wayna soo qaataa gacmaaga wayna bertaa yimaadaan halkaa wayna yimaadaan waxay la siman yihiin garabkaa iyo garabkaa ama inaad sidaa tidhado degaaga la sinto labadaas weeyaan markaad sujuudaysana kadaalika waa sida inaad garbahaaga la sinto sidaa u sujuuddo waan gaadi doonaa iyo inaad waxa weeyaan intaad labada gacmood saa u dhigto dhexdooda ku sujuuddo dhegaaga ay la sinmaadaan gacmaagu labaduba waa sax yukabiru wuxuu xidhanayaa takbiirata alixraami qaa'ilan isagoo leh allahu akbar naadiran isagoo eegaya bibasari indhihiisa ilaa maxali sujuudihi meesha uu ku sujuudaayo yarfacu kor u qaadayo yaday gacmihiisa cinda takbiiri allahu akbar markuu leeyahay ilaa xadwi mankibey gerbihiisa meel la siman ow ilaa xiyaali udunay dhegiisa meel la siman yadacu wuxuu dhigayaa yaday gacmihiisa calaa sadri laabtiisa alyumna midigta calaa kafi lyusra kafkiisa bidix ayuu dhigayaa lihubuuti dalika arrinkaasi sugnaanshaha uu ka sugan yahay daraaddeed buu udhigayaa can inabiyi sala allahu aleyhi wasalam nebi maxamed uu ka sugan yahay nebi maxamed uu ka sugan yahay ayuu u dhigayaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa wixii ka soo hadhay oo ah in waxa weeyaan halkaa hoosta la qabsado caloosho kale la qabsado iyo in la sii daayo waxa weeyaan midna may waxa weeyaan sugnaanin midna ma sugna meesha sujuudda inuu eegana waxa weeyaan sidaas ayaa waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan ka soo aroortay inuu eegi jiray halkuu ku sujuudaayo halkuu ku sujuudayo inuu eegi jiray ayaa ka soo aroortay caaisha radia allahu tacaala canha waxay leedahay nebi maxamed wuxuu galay kacbada waxa weeyaan indhihiisana waxa weeyaan muu dhaafin halka uu ku sujuudayo ilaa uu salaadii ka baxay ilaa uu salaadii ka baxay culimada qaar waxa weeyaan waxa weeyaan waxay yidhaahdeen qofka ma'muumkaa isagu waxa uu eegi karaa imaamka si a ula socdo salaadiisa waxa weeyaan mawdica sujuudihi mararka qaar waa ka jeesan karaa waxaanay deliishadeen waxa weeyaan axaadiis saxaabada ridwaanullaahi calayhim ka sugnaatay inay rasuulka sala allahu aleyh wasalam arki jireen matalan markuu qur-aanka akrinaayo waxa weeyaan lafgarheediisa oo iskaraacaysa maxaad ku garan jirteen baa la yidhi inuu nebigu wax akriyaayo markaasay yidhaahdeen waxa weya waxaan ku garan jir waxaan ku garan jirnay bidiraabi lixyatihi garhkiisa iskaraacaya bimacnaa qofku markuu hadlayo sii jeedo saasuu iskugu dhacaya oo dhaqdhaqaaq buu samaynaya dhaqdhaqaaqaasaan ku garan jirnay ayaa ay yidhaahdeen qofku culimada qaar waxay yidhaahdeen indhaha uu isku qaban karaa qofku waxa weeyaan si a u khushuuco laakiin sawaabku ma aha waxa weeyaan calaamat lalbani raxmatullahi caleyh waxa uu leeyahay waxa wey waa khushuuc baarida buu leeyahay ama waa daliil baarida bimacnaa qabowey waxa weeyaan qofka ilaahay subxaanahu watacaala indhihiisa waxa weeyaan halkuu amray ayuu ku eegaya laakiin indhaha isku qaban maayo ibnulcuthaymiinna wuxuu leeyahay sida saxiixa waxa weeyaan waa karaaho waayo waxay shabahdaa ficla almajuus cinda cibaadatihim anniiraan markay dabka caabudayaan indhaha isku qabtaan buuli markaa qofka muslimkii isku qaban maayo gacmaha markan aada qaadayso waxa bannaan in allahu akbar markaad leedahay gacmahaaga aada qaado oy dhacaan allahu akbar intaad iska tidhaahdo kadib inaad qaado iyo allahu akbar intaanad odhan ka hor inaad qaado sidaa intaad tidhaa allahu akbar tidhaa saddexduba waa banaanta inaad markaad allahu akbar leedahay gacmahaaga soo qaadood la xidhiidhiso iyo intaad allahu akbar tidhaahdo inaad soo qaado iyo allahu akbar adoo yidhi kadib inaad soo qaado imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi ayaa waxaa la weydiiyey maxaa salaada lagu galaa oo sunno iyo faral buul faralku ama faradka fardiga uu sheegay waa allahu akbar sunnuhuu sheegayna waa gacmaa in kor loo qaado dee gacmaa kor in loo qaadaa waa sunne marka waana lala xidhiidhin karaa waxa weeyaan sawaabkuna waa in lala xidhiidhiyo oo sa ugu fiicani waxa weya waana laga horreysin karaa waana laga dambeysin karaa gacmaha qaaditaankooga halkaas baan insha allahu tacaala maanta ku daynaynaa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله واستغفرك وأتوب إليك